habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa washington degeystayaal waa habeen khamiisa bisha juun ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatankana waa laba iyo labaatan waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a somaali dt com idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaana dhegeystayaal waxaa ka mid ah beeraley ka soo qaxay agaarka xeeradii buulo mareer ee shabeellada hoose dhowaantana lagu weeraray ciidamada yugandha oo soo gaaray duleedka muqdisho iyo artemis oo ka hadashay
askarta deganeed meeshaan ka soo barakacnay ilmaan wadanaa ilmihii waa la soo lugeynay waddo badanaan soo qaadnay meel dhaxaan baabuur ka soo helnay baabuurkii afgooyo lagu soo dejiye mid kalaan ka soo qaadanay
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo aanu ku waraysanayno jenaraal udawaa yuusuf raage taliyihii xilka laga qaaday ee militariga soomaaliya waxaad moodaa in wakti xun ay kusoo beenku batay in maamul goboleeda mid walba uu dhexdiisa buuq ka taagan yahay waa arkaysaa waxaa ka dhacay puntland oo ahayd meesha ugu deganayd waa arkaysaa khilaafka ka taagan koonfur galbeed waa arkaysaa jubbaland meesha ka taagan gada iyo ayaga
xubintii dooda gaaban barnaamijyada wargeysyada iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo anigoo ibraahim xasan daandure madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa lagu wadaa in uu ku dhawaaqo bilowga xiriir xoog leh oo u dhexeeya maraykanka iyo indiya maanta isagoo ku dhawaaqaya heshiisyo isdaba joog ah oo dhanka difaaca iyo ganacsiga oo uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha indiya narendra modi iyadoo washington ay isku dayeyso in ay ka hortagto saameynta shiinaha oo caalamka ku yeelanayo biden waxa uu roog cas uu ku soo dhoweynayaa modi isagoo oo ku marti qaaday cashe sharaf heer qaran ah oo caawa fiidkii dhici doonta labada hogaamiye ayaa habeennimadii arbacada kulan gaar ah oo qaasa ku yeeshay aqalka cad moodi ayaa markii u horreysay ogolaaday in uu su'aalo uu uga jawaabo wariyaasha aqalka cad moodi ma uusan qaban shir jaraaitan iyo markii uu noqday ra-iisul wasaaraha sagaal sano ka hor washington waxa ay doonaysaa in indiya ay u noqoto istaraatiijiyad miisaan culus kula shiinaha waxayna ay u aragtaa indiya iskaashi muhiima iyadoo moodi uu raadinayo in uu sare u qaado saameynta ay indiya ay ku leedahay masraxa adduunka kadib xiriirka xumaaday ee kala dhexeeya shiinaha oo ay jaarka yihiin midooda yurub ayaa maanta oo khamiisa waxa uu ugu yeeray hogaamiyaasha serbiya iyo kosofo wadahadallo deg deg ah si markaas ay isku dayaan inay isu afjaraan isku dhacyo rabshado wata oo ka dhacay meel u dhow xuduuddooda taasi oo sii kordhinaysa cabsida laga qabo in ay markaasi colaadda soo laabato madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borrell ayaa sheegay in uu kulamo deg dega la yeelan doono ra-iisul wasaaraha dalka kosovo albin corti iyo madaxweynaha serbiya alexander vosig kaasi oo ka dhici doona brussels ma cadda in labada hogaamiye si foolka foola ay u kulmi doonaan ama ay keliya wadahadallo gooni goona ay la yeelan doonaan borel ciidamada israa'iil ayaa maanta waxaa la sheegay inay burburiyeen guriga qof falastiini ah oo looga shakisan yahay in uu dilay askari israa'iili ah sanadkii hore howlgalkii ugu dambeeyey ee militari ee ka socda daanta galbeed ee sii markaasi xumaanaysa kaasi oo ay ka dhaceen rabshado isa soo taraya burburinta gurigaasi ah ayaa ku soo beegantay xilli toddobaad ay xiisado iyo rabshado aan kala joogsi lahayn ay ka socdeen daanta galbeed saacado yar uun kadib markii israa'iil ay fulisay duqeymo naadir ah oo ay ku dishay saddex dagaalyahaan oo falastiiniyiin ah meel u dhow magaalada jiniin dad ka tirsanaa yahuudda la deegaameeya ayaa weeraray tuulooyin ay degan yihiin falastiiniyiinta iyaga oo markaas uga argoosanayay dil afar israa'iiliyiin ah oo dhacay maalin ka hor warkiina dhegeystayaal waa nageytaas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aan ku bilownay duleedka magaalada muqdisho waxaa soo gaaray qoysas tiradoodu ay gaarayso boqol iyo siddeetan oo iyagu ka soo cararay kana soo barakacay degmada buulo mareer ee gobolka shabeellada hoose sababo la xiriira cabsi ay markaas ka dhaxleen weerarkii bishii aynu soo dhaafnay lagu qaaday saldhig ay ciidamada atmis ay ku leeyihiin halkaasi oo ay al-shabaab ku dishay konton iyo afar askarta ugandha ah warbixin arrintaas ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan haryaha ku yaala duleedka magaalada muqdisho waxaa dhowaan soo gaaray boqol iyo siddeetan qoys kuwaas oo ka soo barakacay magaalada buulomareer ee gobolka shabeellaha hoose qoysaskan oo isugu jira xoolodhaqato iyo beeraley ayaa halkaasi ka soo hayaamay wixii ka dembeeyey weerarkii qaraxyada ku bilowday ee al-shabaab bishii lasoo dhaafay ku qaaday xere ay ciidamada admis gaar ahaan kuwa yugandha ku lahaayeen magaaladaasi qoysaskan ayaa sheegaya inay u soo qaxeen sababo la xidhiira cabsi ay ka qabaan in halkaasi ay ka dhacaan dagaallo kale waxaana ay sheegeen inay soo mixiinsadeen duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan kaamamka barakacayaasha degmada dayniile barakacayaashan oo soo gaaray kaamka jamaal ee degmada dayniile ayaa ka warbixiyey dhibaatadii ay ka soo mareen safarkii ay ku soo gaareen kaamka ay ku sugan yihiin barakacayaalaan waxaan kasoo barakacna buulomareer gaar ahaan qaybta askarta deganeed meeshaan kasoo barakacna ilmaan wadanaa ilmihii waa la soo lugeynay wado badanaan soo qaadnay meel dhaxaan baabuur ka soo helnay baabuurkii afgooya lagu soo dejiye mid kalaan ka soo qaadanay dana saasaan ku imaanay wax aan haysano ma laha kab ma wadano kari ma wadano xoolihii barti aan uga soo cararnay dagaal lama filaanaa meeshii aan nagu qabsaday walaalaha muslimiinta eh qof waxna tari karo oo wax noo qaban karo waxa noo taraan kaam jamaalan deganahay dayniiloo ku yaalaa walaalaha waxaan ku codsayayna qof wax noo geli karo ama wax noo qaban karo inuu wax noo qabo falise xuseen waxa ay ka mid tahay qoysaska xoolodhaqatada ee muddada dheer deganaa buulomareer waxaana dagaalka halkaasi ka nacay ay ku weysay saygeedii waxaan ka soo barakacay buulomareer gaar ahaan xeerada askarta amisom waxaanahay xoolo dhaqato oo weligeed soddon sarmaasaan ku nooleen iyadoo abaar nagu dhacdo xoolihii naga le ahaayaan haddana dagaalaa meeshii ka dhacay waa lagu baaba'ay odad waa laygaga dilay shan ciyaalan wataa oo saddex jir u yaryahay haweenka soo barakacay ayaa badankooda wata carruur ay diif badani ka muuqato kuwaas oo lala soo lugeeyey muddo toban casho ah waatan xaliimo isaaq oo ka mida dadka ka soo barakacay buulomareer abeey waa xaliimo waxaa kusoo barqaanay buulmareer toban beri aa jifkad soo jirnay rafaati sandarbaahi waxaasal soo kunuunay amsoosaana kusoo orday ilma ilma hadda daatiibalaayn waa dhibeysan beelilaa joognaa wax nin waxna siiyeyna malaha weelaasaa ku noolnahay saasa wax u jiraan walaalayaal wax noo qabta kaamka jamaalaa joognaa jamaal aa joognaa meeshaasaa ku noolnaa bush yariisaa nala sii baca ma haysano wax una ma haysano waxaad nolol ee noo taal ma haysano walaalayaalow dowladdan wax noo soo qabta dumarka qaarkood ayaa soo barakacay iyagoo xaamilo ah sida ay ku warramayso faadumo maxamed oo dhabbaha ku soo umushay magaagay waa raadin maxamed yare buul mareeraa kagahni masaakiintii oo dagaalka amsoomta kagahiyacena haddii ilaahay karaalnagado ana oo tacabaan e oo haamile e iyaa hubkii herada lah kagemi guryaalkaynana dandaraysideen walmanoo dhimana laakiin iska dhaawac iyo kashakashag walaa jire alxamdulilah beraliya hayni meeliyaa ka roorni wadadaa fool oo gobati jidkaaha ka dhalay alxamdulilah saddex beri anagoo jidkaaha ka jira iyaa ilaahay imarshay abuulo mareer unaa ka socon dhahdaan afgoy waayin dhahdaan iyaa een baan gadoomiyin oo taa kulayti dada masaakiin ummadda ninka dhahrooreen meeliya naanoo aabi baawur oo tabal eh nanin codsida nanin toogi anahana saari alxamdulilah ilaahay na sheeni dhinaca kale afhayeenka ciidamada admis korneel cabdulaahi ganaale oo aan xiriir la samaynay si aanu uga helno jawaab ku aadan dadka buulamareer uga soo barakacay cabsi ay ka qabaan admis iyo walaaca soo kordhay kadib weerarkii buulamareer ayaa ku jawaabay The people of Bulamarer have coexisted with ATMIS long even before the attack.
dadka reer buulamareer waxa ay la noolaayeen admis muddo dheer xitaa ka hor weerarka kalsoonida ayaa ahayd mid si wanaagsan loo qotamiyey oo keentay inaan isku barbar noolaanno waxay ku naaloonayeen nabad iyo xasilooni maadaama ay og yihiin in admis ay iyaga la jirto oo ay ka ilaalinayaan cadowga guud ee al-shabaab Hassan, remember that our efforts of CIMIC and public assistance, the examination papers are lifted by UPDF helicopter.
xasan xusuusmow xogaha dadaalkayaga ee iskaashiga madaniga ah iyo milatariga simig iyo kaalmada dadweynaha warqadaha imtixaanka waxbarashadii la siinayey carruurta qoysaskaasi oo lasoo daabulay maalin ka hor weerarka waxaa ku xusnaa keliya hal shaqo oo ah inaannu wax caawinno rayidka ayaa muddo dheer dhibanayaal u ahaa al-shabaab sidaa awgeed cabsida ay dadka ka muujinayaan admis waa dacaayad aan waxba ka jirin oo ay dadka ka dhaadhicinayaan al-shabaab ama kuwa taageera And just a desperate propaganda forced on the people by Al Shabaab or their sympathizers.
afhayeenka ciidanka admis ayaa sidoo kale fariin u diray dadka ka soo barakacay buulomareer All are therefore assured of safety and total protection.
dhammaan waxaa la hubaa in si badbaado leh oo dhammaystiran loo ilaalinayo beeralayda ganacsatada xoolodhaqatada iyo dugsiyadaba ha wataan howlmaalmeedkooda ganacsi iyagoon qabin cabsi cagajugleyn nooc kastaba ha ahaatee midda kale haddii ay jiraan kuwo guryahooda uga baxay hanjabaado been abuur ah ama dacaayad cad oo uu cadowgu wado ha soo noqdaan waxaannu xaqiijinaynaa inaannu si buuxda uga ilaalinayno cadowga guud Let them be back with immediate effect, and ATMIS assures them of full protection and safety from the common enemy.
tan iyo markii bishii lasoo dhaafay ay al-shabaab weerareen fariisiday ciidamada admis gaar ahaan kuwa yugandha ku leeyihiin buulomareer waxaa kordhayey walaaca ay muujinayaan dadka rayidka ee halkaasi deggan kuwaasoo iminka qaarkood soo gaaray duleedka magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa idaacaddeena caawa ee dunida oo idinkaga imaaneysa washington haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aan ku eegeyno arrimaha ciidamada soomaaliya waxaana aan ku xoguraysanaynaa taliyaha ciidanka militariga soomaaliya jenaraal odawaayi yuusuf raage oo dhowaantan xilka laga qaaday falastiin axmed iimaan waatan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a oo ka duwan qaabkii aad hore nooga barateen gebi ahaanba waxaannu ku soo qaadanaynaa waraysi aannu la yeelannay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee xafiiska bannaynaya sarreeyagaas odowaa yuusuf waxa aan wax ka weydiin doonaa howlihii uu ciidanka ka soo dhex qabtay caqabadihii la soo darsay iyo halka uu mustaqbalka marsan sidoo kale waxa uu ka hadli doonaa xilka qaadistiisa iyo waxa laga filan karo taliyaha cusub ugu horreyn waxa aan weydiiyey sarreeyagaas odowaa yuusuf raaga sida uu u arko in xilka laga qaaday
aad iyo aad ay wanaagsan tahay dowladnimada ku dhisan in qofka eh, maalinna mas-uuliyadda uu qabto maalinna mas-uuliyadda laga qaado marka si wanaagsan aan u arkaa waxun maaha taliyaha ku bedelaya ma is leedahay hawshaasi waa uu ka sii wadi karaa meesha aad Eh, dabcan Een, eh, wax dhihi karaa ha Mhm. Een, muddo ayaad xilkan soo haysay dhismaha ciidanka maanta jirana wuxuu soo maray marxalado ka- kala duwan maxaad ku qiimeyn lahayd maanta ciidanka soomaaliya tay ahaan iyo tiro ahaan والله aad baad u mahadsan tahay waa su-aal aad iyo aad u fiican oo aad muhiim u ah waxaan dhihi karaa ciidanka eh, xoogga dalka soomaaliyeed maanta meesha uu maraayo waa meel aad iyo aad u wanaagsan waxaan isleeyahay taas em, eh, haddii bulshada soomaaliyeed ayaaba ayaaba haysa jawaabteeda Eh, tirada ciidankuna dabcan muddooyinka ugu dambeeya sare ayay u kacday waayo mas-uuliyado aad u weyn oo ay tahay amniga dalkan inay la wareegaan hortaalla dowladda soomaaliya ee wakti runtii gaarahay gelisa arrintaa ee nambarka iyo muxuu ahay sare u qaadista tirada ciidankuna meelo fiican ay maraysaa tayada ciidankana waxaad ka dareemi kartaaba sanadihii ugu dambeeyey isbedelada iyo guulaha eh, isdabajoogga ahay ee ciidanka qaranku ay gaareen iyo goobaha ay maanta joogaan ayaad ka dareemi kartaa taasna marka waxaan dhihi karaa meel aad iyo aad u fiican ay maray hawshaas maxaa hadda een, waxaad hadda xilka wareejinaysaa iyadoo dagaal ka dhana al-shabaab uu socdo isbeddelkani saameyn ma ku yeelan karaa howlaha hadda socda Een, mase isleedaha waa ay ahayd xilli ku habboon in isbeddel saasoo u dhaco
wallahi horta in, eh, taas horta wax dee aniga in lay weydiiye ay tahay ma ahan taas horta waxaa habboonaa laheed ama fiicnaa laheeday en, eh, mas-uuliyiinta iyo madaxda qaranka oo isbedelka samaysa su-aashii la weydii lahay waaye aniga su-aashii lay weydii lahay ma ahan xogo ay v o edu hesho waxay sheegayaan in adiga iyo wasiirka gaashaandhigga muddo wada shaqayn aadan lahayn taana ay ka mid ahayd waxyaabaha keenay in isbeddelkan la sameeyo oo ay adkaatay shaqadii aad wada qaban lahaydeen maxaad ku tilmaami lahayd wada shaqayntii kaala dhexaysay wasiirka Eh, gaashaandhigga taas wa- taas waxa waaye eh, wasaaradda gaashaandhiggu waa wasaaradda gaashaandhigga shaqa iyo waajibaaday leedahay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna waa taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shaqa iyo waajibaad ayuu leeyahay korjoogtayn iyo waxyaabaha lamid ah ka ah ayay taliska iyo wasaaradda ka dhexeeya marka taas wax hadda aan meediyaha aan aan aan aan aan uga jawaabaya ma ahan waxaan isleeyahay waa waa iska hadal aan aan aan sal iyo raad lahayn adiga waxaa ku magacaabay madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo Een, markii uu dhacana madaxweynaha cusub waa aad la shaqaynaysay een, madaxweyne xasan sheekh maxamuud kalsooni intee la-eg ayuu madaxweyne xasan ku qabay howshii aad haysay waxaan isleeyahay eh, boqolkiiba boqol kalsooni oo ku qabay muhiim ma ahan Eh, mar anaga ciidanka haddaan nahay ciddana magacawday iyo cidda meesha joogta eh, muhiim ma ahan waxaa muhiima waajibaadkeenna iyo shaqada noo taalla in aan qabanno fahmina karno Eh, taas marka waxaan isleeyahay wax eh, u baahan su-aal ma ahan waa madaxweynuhu madaxweynihii qaranka waaye madaxweynaha ay magacaabana waqtigu ay magacaabaya dee qof qofka ma magacaabi kariya taytalka iyo mas-uuliyadda ay haye iyo uu haye ayuu igu magacaabay Eh, madaxweynihii qaranka ayuu ahaa ciidanka soomaaliya waxaa la sheegaa in caqabadaha ka dhex jira ay ka mid yihiin in ay jiraan saraakiil iyo ciidamo dowladda ka tirsan laakiin horjoogayaal beeleedna ah oo iyagu hogaamiyayaal iskood u hubaysan ah ma raba hadda inaan carabka ku dhufto laakiin labada shabeelley u badan yihiin Een, sidoo kalena waxaa jira hub iyo ciidan beeleedyo laakiin dowladda iyo ciidanka qaranka u adeega laakiin aan ciidanka hoos imaanin aad taliyaha u tahay bal xaaladahaasi ka waran ka taliya ahaan caqabado intee la egaad kala kulmaysay muddadii aad xilka haysay Eh, marka aan runta kuu sheego eh, walaashay waxa waaye eh, saraakiil eh, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama hay-adaha amniga ka tirsan ee aan hoos tegin eh, jainka jain of kumaanka iyo iyo iyo hogaanka iyo meesha ay ka tirsan yihiin aan hoos tegin oo gaar u taagan oo hubkooda gaar kaa wato oo gaadiidkooda gaar kaa wato horta aniga ma ogi taas waxaa fiicnaa laheeday in yacni eh, aad adinka ka ka ka ka muxuu ahay aad us- aad ku samaysaan bal horta hubin inaad ku samaysaan arrintaasu arrin saxa ma ahan way jiraan Eh, sidaad la socotaba eh, dowladda soomaaliya ayaa waxay ku baaqday dadka soomaaliyeed maadaaman muddo dheer ay urur argagixiso caalamiya ay la dagaalamayeen dhibaato badanna ay dadka ku hayeen dadka soomaaliyeed in ay qarankoora garab istaagaan ciidamadooda garab istaagaan hubka qaataan cadowgana ay la dagaalamaan dadkaa hubaysan oo qabaa'ilka ah oo dowladooda garab istaagay oo sida iskooda isu abaabulay oo ciidamadooda garab istaago way jiraan laakiin saraakiil hub ayagu ay leeyihiin iyo gaadiid ayagu ay leeyihiin meel la taagano arrintaasu arrin saxa ma ahan ciidamada waxaa lagu soo tababaray soomaaliya dalal kala duwan waxayna la yimaadeen nuucyo kala duwan oo tababaro ah culays intee la eg ayaad madaxdii ciidamada haddii aad tihiin arrintaasi aad kala kulanteen runtii arrintaas eh, waa arrin eh, caqabadeeda iyo culayskeeda leh eh, sax waaye way jirtaa ciidanka doctorinkiisa iyo tababarkiisa iyo wixiisu inay mid yihiin ayaa fiican Eh, laakiin daruufaha jira iyo xaaladda maanta waddankeenu ku jiriyo ayaa kaliftay oo sabab u aheeday arrintaasu inay sidaa u dhacdo W- laakiin waxaan dhihi karaa haddana eh, maantay meelo waxaan soo gaarnay aan tababaradooda habkii aan ku miday lahaynay iyo sidii muxuu ahay sheega ciidamadaasu marka ay tababarada dibadda ay soo dhammaystaan wixii ka dambeeya inay muxuu ahay tababarkooda la mideeyo qorshayaasheeda ayaa meel fiican soo gaaray waxaanaba rajaynahon isleeyahay sida hadda qorshuhu ahaa aba meelaha hadda wax noo maraayeen taliskuna uu dabcan au sii raaci dooyo meelo hadda wixii ka dambeeya ciidamada caadiga ah ama ama ama ama dableyda aan banaanka loo qaadi doonin ayaan soo gaarnay oo dalka gudihiisa lagu tababari doono saraakiisha iyo saraakiil xigeynada iyo dadka xirfadlayaasha normaliba sida ay aheeday way sii socod doonaan oo dalalka dibadda ah iyo dalalka aan saaxiibada nahay dabcan tababarkooda waa lagu soo sii doonaa laakiin waxaan isleeyahay waqtiyada soo socda waa ka maarmi doonaa kuwa hore loo soo tababarana tababaradooda gudaha dalka ayaa lagu miday doonaa kuwa cusubna waxaan isleeyahay dalka gudihiisa ayaa lagu tababari doonaa haddii ilah yidhahdo dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacayay deegaano kala duwan waxay muujinayeen in ciidamada tusaale ahaan dagaalka ugu dambeeye ka dhacay deegaanka masegawaay ciidanku waxaa ka muuqatay habacsanaan badan meelo badan oo horey dagaalo loogu galana waa ay ka jirto inkastoo amisomta laftirkeedana culeysyadaas ay wajahaysa ma is leedahay difaacyada ay hadda admis ku jirto ciidanka soomaaliya waa xajin karaan horta waxaan rabaa inaan inaan laba kugu kala qaado horta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed muddadii aniga hadda aan kolley taliyaha ka ahaa labadi kun iyo kasoo bilow sagaal iyo tobankii ilaa maalinta maanta ah haddaad dib horta historiga u baarto dagaal meelo uu ka dhacay oo ciidamana ay ku dhinteen ciidamana ay ku dhaawacmeen way jirtaa mar haddii dagaal la galana sideedaba dagaalan gelaa dhimano maayo dhaawacmina maayo horta meesha ay ku qoran tahay taas waxay u baahan tahay horta in dee in baaris kale lagu sameeyo horta lasoo ogaado oo xirfadeeda iyo iyo caqliga loo sheegayo horta in in dib loo raadiyay u baahan tahay laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kasoo bilow labada kun iyo sagaal iyo tobankii ilaa maanta oo aan marayno labada kun iyo labaatan iyo saddexda goob ay iyo cadowga ku dagaalameen gacanta cadowga gashay ee lagala wareegay ee ay sidaa uga huleeleen ciidamada qaranku horta ma jirto haddaad gadaal u raadiso dagaallo way dhacaan cadowga jab badan ayaan gaarsiinay meelo badanna muxuu ahay ii sheegay ciidamada ayagana muxuu ahay ii sheegay guulo runtii aad iyo aad muhiim u ahay ayay ka gaareen hadday noqo laheeda deegaanada la xuraynaayey hadday noqo laheeda muxuu difaacyada cadowga ay kusoo weerareen guulo aan kala go' lahayn ayay ka gaareen meelaha qaarkood yes way jireen muxuu ahay ii sheegay cadowgu inay ciidamada ay wax ku ay ku gaarsiiyeen ay wax ku yeeleen laakiin haddana waxaad dareemi kartaa ciidanku kalsoonida iyo dhiiranaanta ay qabaan waktigaas kasoo bilow markii ciidamada soomaaliyeed ay bilaabeen ayagu inay si iskooda ay u dagaal tagaan oo ay dalkooda xureeyaan ilaa maalinta maanta ah goob dagaal waa ka dhaciyay dad waa ku dhinteen laakiin ma dhicin goob cadowga uu yalla wareegay oo si nabada annagaa dowladda meesha dib uga qabsanay ay yidhaheen haba yaraatee ma jirto marka taas horta taasaan kaa leeyahay arrinta ciidankaa habaxsan mar walba meediyaha waxaan ka arkaa oo raba horta fursadda inaa uga faa'iidaysto ciidanka waa la gaaday ciidanka waa la micnaheeda weerar markau dhaco ciidanka in la gaado ayse foonjignayn ma aha laakiin dee weerar waa u dhici kariya macno ma ahan muhiimaddu ma ahan ma la weeraray mase mase lama weerar waa u dhacayaa laakiin natiijada ayaa ayaa ayaa muhiima ciidamadii ugu dambeeyey tababarka soo dhammaysta waxaa ka mid a ciidamadii lagu soo tababaray eritrea maxay ciidamadaasi kaga duwan yihiin ciidamadii hore oo aad isdhihi lahayd ama waa tayo wanaagsan ama aa isdhihi lahayd way fiicnaan lahayd in loogu daro
waxaan isleeyahay waa un ciidamada ciidamadu waana dhalinyaro soomaaliyeed waana dhalinyaro muxuu ahay isheeg xirfadaha kala duwan ee ciidanka sida ciidanka kaleba loosoo siiyo loosoo siiyey marka wax farqiya oo ay uga duwan yihiin ma jirto ciidamada kale waa waxay lamid yihiin xoogga dalka soomaaliya intiisa kale
waxaa nagu maqaalo ah in dagaalkii ugu dambeeyey hadda ka dhacay masegawaayo kale ay ciidamadan xirfado aan horey ciidamada kale u isticmaali jiren ay isticmaaleen oo ay ka mid tahay inay iyaga laftirkooda waxyaabo qarxa inta qaataan ay gudihii al-shabaabka u galeen markii dagaalku uu kululaaday taasi ma tahay xirfad aanay horey ciidamada u haysan oo ay ciidamadan eritrea adeegsadeen taas horta normally waxay ka mid tahay tabta muxuu ahay ii sheeg ciidanka iyo tabta dagaalka qayb ka mida waayo mar walba marka dagaal dhaco dee maalin walba dee ma lamana soo bandhigo mana ahan maba naba ahan wax u baahan hadda in lasoo bandhigo laakiin ciidamadu mar walba ee ay dagaal galaan xirfado kala duwan iyo xirfada hore tababarka ayay adeegsanayaan taasina dabcan waa xirfadaha dabcan dee lasoo bara xirfad ka mida waayo marka ma dhihi karno ciidankay uga duwan yihiin ma dhihi karno laakiin waa xirfadahooda caadiga ahaay oo ay cadowga kula dagaali lahaayeen
marka ma waxaa jira unugyo gaara oo tababaradaasi la siiyo tiro intee la-eg ayaase howlgalkaasoo kale fulin karta oo ciidamada ka mid a
maxaad ula jeedaa marka as eh, yani
in askartu ay inta Ay, qaataan hadda yeeshees.
ha inay askartu inta qaataan een, waxyaabaha qarxa ay gudaha u galaan al-shabaab
oo ayaga ay qarxaan miyaad kala jeeda ha
maya anagu taas waxaan ku naqaanaa argagixisada ciidamada qaranku ayagoo dagaalamaya oo hamigooda iyo hadafkooda uu yahay in ay cadowga dilaan ay iyaguna muxuu ahay ii sheegay qarankooda usii shaqeeyaan oo ayagoo bad qaba ay muxuu ahay ii sheegee ay sii difaacaan qarankooda Eh, taas ayaa ayaa dabcan ayaa lagu asbaabiya laakiin ma ma jirto xubno ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kamid a ama ciidamada qaranka kamid a ee ayagu inay naftooda halligaan taas muxuu ahay ii sheegay caqiidadeenna iyo islaamnimadeenna iyo aragtideenna ciidanku intaba toona nooma ogola mana sameeyaan ciidamadeenna Een, dowladdu hadda dhul badan ayay shabaabka ka qabsatay dagaalkuna een, xakad ayuu ku jiraa meelo badan Een, dhul weynna waa yahay dhulka oo waa uu ballaaran yahay taasina waxay keentaa la leeyahay in ciidamadiina aagaga ku jiraahi aan muddo dheer lasoo bedelin oo ay difaaciyo ku jiraan culays intee la egay taas ciidanka ku keentay
Eh, eh, valerta waa mahadsan tahay runtii waa su-aal aad iyo aad u muhiima Eh, ciidamadu eh, horta muddo ayay dagaalka ku jireen waa sax Eh, haddana insha allahu tacaala inay sii wadaan ayay u diyaarsan yihiin waxaan isdhihi karaa ciidamada eh, waa sax eh, mar haddii ciidanku dagaal ku jiriyo Eh, waxaa fiican ciidamadu inay rotation leeyihiin oo ciidamo isbedela oo ay jiraan markaas muxuu ahaa ii sheegay ciidamadii waktigaba hawsha waday ciidamo kale lagu bedelo laakiin haddii la waayo ama aanay markaas fursadahaas oo aanay banaanayn micnaheedu ma ahan inay hadda wax gaar oo saamayna ay ku yeelanayso wixii socday sababtoo ah ciidamadu waa ciidamo u carbisan runtii eh, marxalad kasta ee ay ku jiraan inay muxuu ahay ii sheega dulqaadkeeda yeeshaan siina adadkeystaan dhulkaa baaxadda lahoo la xureeyana insha allahu tacaala waa dhul aad u weyn yes laakiin dee yoolka aan rabna weli ma ahan yoolka aan leenahay ama dowladda soomaaliya ay leedahay ama ciidamada qaranku ay leeyihiin waa guud ahaan eh, geyigii soomaaliyeed in nimanka argagixisada laga saaro Een, madaxweynuhu wuxuu ka codsaday wadamada deriska ah in laga caawiyo dagaalka ka dhanka al-shabaab oo ay u codsaday in ciidamo iyo kaalmo kaleba la siiyo Een, ma jirtaa baahi loo qabo in ciidamo wadamada deriska ah gaar ahaan etoobiya oo kale oo taariikh ahaan aad og tahay culayskii faragelinteedii ugu dambeeyey soomaaliya ay ku yeelatay inay hadda dagaalka kusoo biiraan baahi ma jirtaa keenaysa wadamada safka hore een, sida etoobiya iyo kenya iyo jabuuti inay kusoo biiraan Eh, balse waxaa laga yaabaa sida dadku u dhigaya inaysan ahayn waxa waaye ciidanka xo- eh, muxuu, eh, sideedaba waxa lala dagaalamayo waa cadow Eh, cadowgaasuna cadow kuma ahan soomaaliya oo kaliya Eh, waxaa laga yaabaa marka eh, madaxweynuhu inuu ka fiiriyo sayidka ah dagaalku inaanu sii daba dheeraan maadaama qatar guud oo muxuu ahay ii sheege bariga afrika ka jirta ay yihiin nimanka argagixisada ahu dowladaha deriskao dhan inay iska kaashadaan Eh, taasina ay soo dedeji karto eh, jabka cadowga iyo iyo iyo dhamaystirkiisa marka sayidkaas marka laga fiiriyo ha Mhm. Een, adiga waxaad tahay een, taliyo dhalinyaro ah ilaa meeqa jiraa tahay soddon ciidanka sideed soddon toddoba Ha, marka hadda ciidanka loo fiiriyo waa da dhalinyaro ah een, Mhm.
sareeyo gaasna waa gaarta Mhm.
Een, oo ciidankii xoogga dalka hadda adaa u madax ah maxay tahay waxa xigoo aad samaynayso xaggee halkan ka aadaysaa hadda wallahi eh, aad iyo aad aad u mahadsan tahay Eh, aad baad aan ayahay su-aal wanaagsan Eh, meesha aan halkaan ka aadayo waxa waaye horta weli aniga waxaan ahay xubin ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed Eh, derajadana muxuu ahay ii sheeg eh, dabcan eh, madaxda qaranka iyo mas-uuliyadaha kala duwan ee aan soo qabanna ayaan ku mutaysanay iyo ciidanka intii aan runtii ka tirsanaa oo aan runtii fursado eh, qof walba aanay heli karin laakiin dee nasiibka iska eheeday oganaan mahad celinayo madaxdii kala duwaneed oo waqtiyada intii aan fursadahaas waxbarasho aan ciidanka gudihiisa ka helayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hogaankooda soo aha aad iyo aad aan uga mahad celinayo saraakiisha marka aniga hogaanka iyo ahayba Een, eh, waxaana is leeyahay ilaa wakti ayaan ciidanka dhexdiisa kusoo jiraa Eh, aqoontaydan aan ku gaaray ilaa heer em, eh, war college aan ku qaatay Eh, taasina ay ii fududaysay ama ay ii sahashay inaan mas-uuliyadaha aan maanta aan aan aan aan- aan haayo aan qabto meesha aan ka aadayana dee mas-uuliyadda haddii aan ka dego muxuu ahaa ii sheege xilka taliyaha xoogga micnaheedu ma ahan xilkiyaa iga degay laakiin micnaheedu ma ahan mas-uuliyaddii qarankayga iyo ummaddayda aan u haayay inaan ka degay ma ahan marka ummaddayda un baan u adeegi doonaa iyo arrimahayga gaarka haddii ilaah yidhahdo Een, inta badan waxaa la yidhaahdaa ama saraakiishii hore ciidanka ama dadka durayay marka xirka lagu dhiibay waxyaabihii ay sheegeen waxa waxaa ka mid ahaa in da'daada ay aad u yar tahay oo ay adag tahay in xil intaasi leeg aa qabato marna da'daada caqabad ma ku noqoto shaqadaada waxaan dhihi karaa maya way ii fududaysayba sida dadku u dhigayaan ma ahan way ii fududaysa runtii waxaan isleeyahay da-du waxaa ka muhiimsan xirfadda iyo oqoonta qofka ay u leedahay waxa ay ka shaqaynayso marka waxaan dhihi karaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aniga runtii aydoo da-daydu aad iyo aad u yartahan ku biiray yes fursado badan oo waxbarashan ka helay heer tababar besigahan u maray aleego ofishaalan usoo maray ilaa heerarka kala duwan ee urur iyo guuto iyo qayb koorsooyinkoor iyo tababarkooriyaan usoo qaatay ilaa staff collegean ku dhex qaatay war collegean ku dhex qaatay dhammaan waxyaabahaasoo dhan marka waxaan dhihi karaa da-du micnaheedu inay inay inay inay inay dadnimadaada iyo iyo iyo iyo muxuu ahay ii sheege iyo iyo iyo ay kordhinaysa ma aha waxaanba dhihi karaa aniga da-da yar way ii fududaysay hawshan inaan maanta meeshaan soo gaarsiiyo xilka hadda aad hayso horey saraakiil kala duwanaa usoo qabatay mid ka mida dadkii lagu barbar dhiga oo baraha bulshada aada ugu jira waxaa ka mid ahaa jenaraal daa'uud cabdulla xirsi oo xilkan hore usoo heen jiray maxaa is leedahay waad wadaagtaan ama marka aad fiiriso taliyayaasha kaa horreeyey ee taariikhda soomaaliya ee ciidamada soo maray yaad si gaar ah aad isku tiraahdaa ama qofkaasaa ku dhoweyd ama qofkaasaa ugu hoggaan fiicnaa ama yuu yahay hiirogaaga ama qofka aad kor u fiiriso
horta waa mahadsan tahay aad iyo aad waa mahadsan tahay laakiin dee maanta hadda halkan waraysigaan kuma saabsana inaan qofna dhaliilo qofna aan muxuu ahay ii sheegay ammaano taas marka falastiinay saaxiibadayda hore inaa igu dhufa rabtay u egta waxaa ii soo haray janaal daauud janaal daauud waa aasaasihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan dhihi karaa waa janankii dabcan taariikhda ciidamada soomaaliyeed ugu da'da yaray sida la qiyaaso oo taliyo ka noqda waxaana ognahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aasaaskiisii iyo heerka kalsoonidooda meesha uu gaarsiiyey inkastoo dee waktigaas aanan aniga dee aan wakti aan ka sheekay karo oo aanan inaanun history iyo taariikh ahaan un justi inaanun ka fiiriyo ma ogiye aanan arkin aba aanan ogeyn sida uu ahaa iyo qofka uu ahaa laakiin taariikhda sida aan ku hayno dabcan waxaan haysanaa annaga ka ciidan ahaan taariikhda taliyihii ugu wanaagsana ee soo mara inuu yahay marka wa waan waxaan dhihi karaa waan ku daysana aan dhihi karaa inta ayaana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhiga v o a oo aan gebi ahaanba ku soo qaadanay waraysigii aannu la yeelanay sarreeye gaas odowaa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee xafiiska bannaynaya intaan mar kale dib ugu kulmi doonno waa naga intaa barnaamijkeennii ciddii barnaamijka uu dhaafo waxay dib ugala socon kartaa ciwaankeenna oo ah v o a somaali com
mahadsanid falastiin axmed imaan ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysay bandhiga v o a iyadoo dadka reer ukrain ay u dagaalamayaan sidii ay dib ula wareegi lahaayeen goobaha ruushka uu duulaanka u qabsaday dalkaasi ayaa v o edu waxa ay booqatay tuulo laga qabsaday ukrain oo hadda ay buuxaan walxaha qarxa oo laga yaabo inay qaadato toban sano ama ka badan si loo nadiifiyo wariyaha v o a hiter mardok ayaa warbixintan ka soo dirtay kamayaanka cashi ibraahim aadan waatan
maalmo yar ka hor milkiilaha guri ku yaala tuulada la yidhaahdo kamiyaanka ayaa waxa uu ku soo noqday gurigiisa si uu u nadiifiyo jardiinkiisa una dayactiro gurigiisa wariyaha v o e da ayaa kula kulantay ninka la yidhaahdo igor bohoras isbitaal ku yaala magaalada ee ugu dhow ee layidhaahdo iziyum halkaas oo lagu daweynayay kadib markii uu ka go-ay lugta iyo cagta hoose waxa uu jardiinka gurigiisa ka nadiifiyey ilaa labaatan miinada yaryar kadibna si lama filaan ah uu mid ka mid ah u dul istaagay oo uu qarax ka dhashay
We replanted the garden and everything was fine, but I wanted to clean up more areas beyond the garden.
waxa uu sheegay in uu dib u dhereeyey beerta oo uu doonayay inuu nadiifiyo meelaha ka baxsan laakiin waxa uu qaaday tallaabo khaldan oo uu dhuftay miinada bohoraas waxa uu sheegay inuu hoos u eegay si uu ogaado in cagtiisu maqan tahay kamayaanka oo mar ahayd tuulo aad u qurux badan oo si taxadar leh loo hagaajiyey ayaa hadda waxay noqotay duur uu cawsku hareeyey ku dhowaad guri kasta oo ku yaala xaafadda ayaa ku burburay dagaalkii ka dhacay halkaasi iyadoo ukrainna ay dib u qabsatay inta badan gobolka kadib markii in ka badan lix bilood uu ruushku haystay hadda keliya daraasiin ama in ka badan dadka deggan in ka badan kun iyo boqol ayaa ku haray xaafadda iyadoo aanay jirin koronto gaas amaba biyo socda
В яких умовах тут люди живуть?
We have nothing. The people who stayed here were given generators, but they need fuel.
ogla skalyarova oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in dadka qaar ee ku nool kaamyaanka la siiyey matooro amaba koronto dhaliye laakiin shidaalka lagu shido uu aad qaali u yahay duleedka tuulada khubarada miinabaarista ayaa baneeyey wadooyin si ay shaqaalaha ugu dambayntii dib ugu soo celiyaan korontada iyo kaabayaasha kale frodog voldon yamar waa taliyaha kooxda miinabaarista It will take at least 10 years minimum because life is ongoing.
waxa uu sheegay inay qaadan doonto ugu yaraan toban sano in la nadiifiyo deegaankaasi oo weli ay dadku ku badan yihiin oo khatarna ah bahoraas waxa uu sheegay in uu garanayo sideed qof oo kale oo tuulada ka mid ah oo lugaha ka go'ay iyo laba ka mid ah oo ay ka soo gaareen qaraxyo agagaarka indhahooda waxa uu sheegay inuu shaki ka qabo inuu nolol ku gaari doono si uu u arko tuuladiisa oo nabad ku filan haysata oo ay ku cayaarayaan caruur uu awoowo u yahay
What can I say? It was my native air. I used to fish there and take trips into nature. I'm retired.
waxa uu sheegay in kamyaanka uu ahaa gurigiisa halkaas oo uu ka kalluumaysan jiray oo uu ku raaxaysan jiray dabeecadda halkaasi ka jirta waa inuu hadda kalluumaysto isagoo howlgab ah ayuu yidhi laakiin dagaalku waa uu dhacay ukraine waxa ay hadda u dagaalamaysaa sidii ay dib ugu soo ceshan lahayd aagaga kale ee ruushku uu haysto iyadoo weerarkeeda ka hortagga guga uu u wareegayo xagaaga shaqaalaha miinabaarista ayaa sheegay in kumanaan miinooyin iyo walxa qarxa oo halis ah laga soo saaray gobolkan oo mar ahaa mid la qabsaday balse qaar kale oo badan ayaa weli taagan oo khatar ku ah dhammaan dadka hawsha ka haya halkaasi
caasho ibraahim aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay dagaal cusub ayaa waxa uu dib uga qarxaday dalkaasi suudaan arbacadii shalay kadib markii wakhtigii uu dhacay xabad joojinta oo toddobaatan iyo laba saacadood ahaa oo dhinacyadu ay markii hore ku heshiiyeen dagaalka oo dhex maray ciidamada kala taabacsan militariga iyo kuwa r s f loo yaqaano ayaa waxa uu ka socday magaalada khartuum iyo magaalada kale ee umudurman wariyaha v o a michael altid ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada juba ee dalka suudan iyadoo xabajoojintii saddexda maalmood ahayd ay soo dhammaatay arbacadii shalay ayaa dhawaaqa rasaasta iyo madaafiicda waxaa laga maqlay khartuum iyo magaalada ay mataanaha yihiin ee umudurmaan taas oo dhalisay cabsi hor leh oo soo wajahday dadka rayadka ah amar xasan oo degan khartuum ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa rasaasta ee agaarka waaxda injineeriyadda milatariga waa dhismo ay ciidamadu gacanta ku hayaan halkaasoo ciidamada taageerada deg deg ah ay marar badan isku dayeen inay qabsadaan balse ay ku guuldaraysteen في جنوب مدينة أم درمان دارت اشتباكات هي الأعنف من نوعها صباح اليوم بين الطرفين في محيط سلاح سلاح المهندسين من ثلاث محاور camaar xasan ayaa sheegay in iska horimaadyo xooggan ay subaxnimadii arbacadii ka dhaceen koonfurta umudermaan gaar ahaan agagaarka awaaxda injineeriyadda wuxuuna sheegay in weerarka laga maqliyey dhanka fatiixab iyo umbadda ee almansuurah iyo aldooxa iyo xaafadda kale cabaasiyah iyo xaafado kale dagaalka u dhexeeya ciidamada suudan iyo kuwa taageerada deg deg ah ee r s f ayaa socday in ka badan laba bilood kaasi oo burbur u geystay caasimadda rabshado badanna ka geystay khurtuum iyo sidoo kale gobolka galbeedka ee darfuur in ka badan laba dhibic shan milyan oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii sida ay sheegtay qaramada midoobay laakiin manaal cusmaan oo degan xaafadda saleexa ee koonfurta umudurmaan ayaa sheegtay in markii dagaalku uu sii xoogaystay badeecooyinkii aasaasiga ahaa ay mar kale gabaabsi noqdeen qoysaskuna ay awoodi waayeen inay helaan adeegyada aasaasiga ah manaal cusmaan ayaa ku tilmaamtay xaaladdu inay tahay mid laga naxo laakiin dhammaan dadka degan halkaasi aanay isku dayaynin inay baxaan والناس ماشيين هناس المسافرين مسافرين waxay xustay in dadku si aad ah ugu safraan bannaanka magaalada halka ay jiraan kuwo ku haray noloshuna ay u muuqato mid caadi ah koonfurta khartuum goobjoogayaal ayaa sheegay in diyaarado ciidanku leeyihiin ay duqeeyeen ciidamada r s f oo fadhigoodu yahay garoonka olombic stadium maxamed cabdallah oo ku nool xaafadda maayo ee koonfurta khartuum wuxuu sheegay in ugu yaraan hal bam uu ku dhacay guri ku yaala deegaanka al andalus آه، اليوم آه، في منطقة جنوب الحزام تعرضت آه، م- حي الأندلس مربع ستة آه، لغزيفة آه، وقعت لكن الحمد لله آه، ما أصابت wuxuu sheegay in bologga lixaad ee xaafadda al andalus ee ku taala koonfurta caasimadda suudaan ee khartuum bam lagu weeraray balse aanay jirin cid ku dhimatay nasiib wanaagna ku dhacday guri cidna markaasi aanay joogin oo xaafadda ku yaal amaar xasan ayaa xusay in iyadoo labada dhinac ee iska horimaadku u dhexeeyo ay sii wadaan dagaalka ay sii adkaynayso in la helo daryeel caafimaad آه، إذ يعاني ال- ال- ال- ال- المواطنون يعني ال- ال- المرضى من الوصول إلى ال- الم- المراكز الصح- الصحية التي xasan تعمل wuxuu sheegay in dadka rayidka ah iyo dadka xanuunsan ay dhibaato ku qabaan helitaanka goobaha caafimaadka waxaana uu ku qiyaasay in goobahan ay ku yaalaan in ka badan boqolkiiba lixdan xarumaha caafimaadka ee ku yaala iyo agagaarka aagga uu dagaalku ka socdo islamarkaana aanu adeegi jirin dhinaca kale waxaa sidoo kale jiray warar aan la xaqiijin oo sheegay in iska horimaad uu ka dhacay dalinji ee gobolka koonfureed ee kurdufan kaasi oo u dhexeeya ciidamada iyo kooxda fallaagada ah ee dhaqdhaqaaqa xoreynta shacabka suudaan ee waqooyiga oo ah garab u hogaamiyo jenaraal cabdicasiis al hilu
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay haatan waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan lakiinba akhyaantana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenni waxyaabahay wargaysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ku bilowna cabdixakiim oo wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ayuu ciwaankeedu ahaa shan iyo soddon qof oo la aaminsan yahay inay ku dhinteen badda kadib markii dooni caag ka samaysnayd oo u sii jeeday jasiiradda kanari ayna la socdeen lixdan muhaajiriin ah ay ku degtay halkaasi cabdixaafid oo hay-ad ka shaqaysa samafalka muhaajiriinta oo isbaanish ah ayaa sheegtay in doontan ay la socdeen lixdan qof oo sagaal iyo soddon ka mid ahna laayahay hay-ad kale ayaa iyaduna sheegtay in tirada dadka doontan yar la socday ay dhammaayeen sagaal iyo konton qof shan iyo soddon ka midana la waayey adeegyada samata bixinta badda ee sbain ayaa sheegay in dowladda morocco ay badbaadisay afar iyo labaatan qof halka diyaarad ah nooca qumaatiga u kaca oo sbain ay leedahayna ay iyaduna laba qof oo meyid ah badda ka soo saartay cabdixakiim oo afhayeen oo hadlay ururka samafalka ayaa sheegay inay doontu degtay dhibaato soo gaadhay kadib dowladda morocco ayaa bilowday howlgab samata bixin ah oo sheegtay in ay badbaadiyeen afar iyo labaatan qof waxa ay naga codsadeen ayuu afhayeenkaasi yidhi sida wargeysku daabacay inaannu caawinno meydka laba qof oo da'yar ayaanay diyaarad ay u direen heshay labadii meyd ayaa la geeyey madaar ku yaala jasiiraddaasi mar dambena waxaa la helay meyd kale afhayeenkan ayaa waxa kale oo uu sheegay in aan boqolkiiba boqol la hubin tirada dadka doonta saarnaan laakiin la aaminsan yahay inay lixdameeye qof ahaayeen cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin u daabacay dhowaan uga dhigay nin madaraq amaba faash la dhex galay cusbitaal ku yaala magaalada london sida wargeysku daabacayna weerarkan ayaa waxaa uu soo gurmaday booliiska hubaysan kalkaaliyaasha caafimaadka oo naxsanaya iyaga iyo weliba dadkii bukaanka ahaa iyo weliba dadkii soo booqdayba ku wada xidhay qow ugu dambayntiina booliiska ayaa ku guulaystay inay qabtaan ninkii ku hubaysnaa faashka cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay booliiska ayaa sheegay inay heleen laba qof oo ay soo gaadheen dhaawacyo cusbitaalka midhasgasoo ku yaala waqooyiga galbeed ee magaalada london ninkan ay booliisku qabteen ayaa isagana waxa uu qabay dhaawacyo khatar ah oo isagu isu geystay markii weerarku socday qaar ka mid ah dadkii bukaanka ahaa ee cusbitaalka ku jiray ayaa loo sheegay inay ku jiraan qolalkii ay jiifeen ilaa laba saacadood oo ay booliisku baadhitaanka ku jireen nin cusbitaalka ka shaqaynayay ayaa sida wargeysku daabacay sheegay inuu arkay nin faajsita oo laba nin eryanaya laakiinse ay ka badbaadeen cabdixaafidoo sida wargeysku daabacay cusbitaalka ayaa khalkhal ka dhex abuurmay intii ninkan weerarka geystay la raadinayay dad badan oo bukaan ah ayaa iyaguna firka naxay dadka qaarkood oo markaasi loo waday in keliyaha loo maydho ayaa lagu xareeyey qol iyadoo ay xaaladii la soo gudboonaatay cusbitaalka hortiisana waxaa isa soo dhoobay booliiska magaalada london qaar ka mid a qaybahooda kala duwan waxaana iyaguna sida wargeysku daabacay goobta soo gaadhay booliiska hubaysan ilaa iyo saddex iyo toban gaadhi oo boolis ah ayaana la sheegay in halkaasi cusbitaalka ay soo gaadheen intaasi ayaynu dhegeystayaa kusoo gabagabeynana barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysadu qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid caawil ismaaciil ayaana idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay haatana waxaad ku soo dhowaataan doodda gaaban
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban cali jayte cismaan guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ayaa ka soo hor jeestay xilka qaadis uu toddobaadkan ku sameeyey madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen xiisad ayaana ka dhalatay xilka qaadista jayte haddaba mala joogaa wakhti xilka qaadis la sameeyo maadaama gobolka uu ku jiro xaalad dagaal waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah maxamed xuseen diiriye wasiirkii hore ee bee'ada iyo horumarinta reer guraaga ee maamulka hirshabeelle iyo cismaan hilowle cadow cismaan dhagafiin oo waxgaradka magaalada beledweyne ka mid ah hadalka waxaa ku horeynaya wasiir diiriye
madaxdu waxay awood u leedahay inay xilli qaado xilli dhiibto ay bixiso laakiin wakhtiga waxaad moodaa xoogaa inay madmadow ku jiri inkastoo marka loo fiiriyo madaxweynaha warqadda soo qoray iyo guddoomiyaha gobolku aan u haysanaba inay heshiis ku ahaayeen waxaan gudoomiyaha xilka uu ka qaaday asagu inay heshiis ku ahaayeen kulankoodii u dambeeyey wadahadaladoodii u dambeeyey yacnii dhegaayagu wax macaanay maqlaayeen oo ah muxuu ahaa madaxweynuhu aniga muddan xilkan soo hayay dagaalkiina waa waa waa hawshiina waa wadi waaye yacni culays badanay igu haysaa adiga xaq u lahay adaanan kugu samey ciddaa doonto u magacaabo marka waxaan aaminsanahay dhiirigelin gobernatorigii iyo xilka laga qaaday uu siiyo madaxweynaha in madaxweynaha xilka ku qaadan aaminsanahay waa mahadsantahay haye cismaan dhagafiin
waya bismillahi raxmaan iraxiim horta waa mahadsantahay walaalkay wax waaye horta ninka la yiraahdo guddoomiyaha gobolka hiiraan xilka in laga qaadaaho waktigan wax gobolka hiiraan ku culus iyo halganka guud oo soomaaliya ay aragtay oo ifka ahay oo laga curiyey gobolka hiiraan qeyb dhabarjab ah ayay ku tahay wax aan qarsoonayn waaye goobo badan oo guddoomiyuhu uu ka xoriyey gobolkan hiiraan ayaa dib loo soo qabsaday wax qarsoon maaha marka xilka qaadistuna way imaataa laakiin xilligii timiday ayaan xili maaragtay aan munaasibadda aan lagu beegin ah oo aan loo fiirsan mas-uuliyaddaas aan loo fiirsanin madaxweynuhu xilka qaadis waa samayn karaa sharciga uu leeyahay laakiin nin hawshii loo idmaday gudanaya in xilkii laga qaado dhabarka laga qabtaahu dhiirigelin la dhiirigelinayo shabaabkay arintaasu noola muuqataa haddaan nahay dagaalamayaasha shacabka halgamaya ee ku sugan gobolka hiiraan haddaan nahay mid dhabarjab nagu ah ayay u eg tahay guddoomiyuhuna tii guddoominimona wuu hayay oo soomaalida wuu hayay gaar ahaan annagana gobolkeenna tii laga rabay wuu hayay oo aad baan uga niyad jabnay xilka qaadista xilligan lagu soo beegay maadaama aan sii wada jirnay oon dagaal ku jirnay isbedel ma sugay annagaana dadkeena reer guuraaga huyey markii dagaalka soo gebagabeeyaan kii dibay qoyskooda raraan ka hor jabadka ay degan yihiin kama raraan xoolaha la biyo siinayo oo maaragtay kalan ma shubaan ayagoon dagaalka soo xirin marka in mas-uuliyadda siyaasadda gobolka lagu maamulayo inay xilkaqaadistaas ay samaysaa wax fudud ayay ahaynoon maskax lagu fikiray aan lagu samaynin saasaan dhihi karaa okay deriya waa maqlaysaa wuxuu leeyahay xilligan ma ahayn in xil laga qaado xaaladaha ka jira uu gobolka ee waxa uu yiri arrin siyaasadeedna way tahay
bismillaah horta waa mahadsan yahay walaalkii dhagafiin xilka qaadistu mar walba way timaadaa munaasabad kastaa lagu soo beego xilka qaadistu wax yimaada waay waxaan ognahay taliyaashii ciidamada xililkii laga qaado weeye dagaalka dowlo ama dagaal ha ku jirto ama ha ku jirto xili nabadeede xilliga ay doontay xil qaadaa xilna bixisaa dagaalkanune dagaal waktigiisii lagu jiro u ahay yacni waxaa aragtida xaqiiqadaahu ay tilmaamaysaa madaxdu inay xilna qaadi karto xilna ay bixin karto haddii wax kaloo meesha ku jira aniga maba garan karaba xilaa la qaaday iyo xilaa la magacaabo yacni ma u arko inay xanuun leedahay cali keligiis cali keligiis ma ahayn waxa diriray laakiin hoggaanu ahay waxaan ognahay xildhibaanada qaranka qaarkooda ku jiri waxaa ku jiray nabadoonnadii dad qaaligii oo hoggaanu ahay dagaalkaana ku dhintay welina qaar nool yahay calina dadkaasuu ka mid ahaa gobartoorihii gobolkaanu ahaa magacaabisuu ku yimid magacaabisna xilkaa looga qaaday aniga marka aragtida aan qabaa waxay tahay in dagaalkuna socon karo muxuu ahaa kan hadda lagu bedelo laftiisuna uu dagaalka wadi karo oo waxaan aaminsanahay waa maasantahay wasiir direya dhagafiin waa maqlaysaa wasiirku waxa uu yiri xilka qaadidda iyo dagaalka socda laba shaqo iskula maahana oo ay kala duwan yihiin aniga horta siyaasi maahi laakiin waxaan ahay nin deegaanka ka soo jeeda dabeecaddiisuna inta ugu badan ay dagaalka gashay dadka siyaasiyiina oon annagu fiirinaynay oo hir shabeelle nooga soo biray ayuu ahay ninkaas runtii baal dahaba oo hir shabeelle naga soo galay inuu ahaaye ayaan aaminsannahay markii uu dagaalka meel dhexa wadayna in hir shabeelle ay xilkaqaadis ku samayso xogay xil waa la qaadi karaa oo ninka waa loo magacaabay oo magacaab uu ku yimiday magacaabna waa lagu bedelayaa haddana wax dhici kara waaye mase diidanin laakiin waxaan aaminsanahay aniga ninka reer baadiyaha waxuu gartay oo ergiisoo kalana biyaha la sii lahay oo u mudaystay nin ku jira waxaan isleeyahay inaan xilka laga qaadi karin waa intaas waaya horta waxaan fikirkeyga aan ku cabiray wasiir dereya ma laga baaqsan kara xilka qaadidda ayadoo la fiirinayo marxaladda gobolka ka jirta wallahi horta annaga gobolkan joogno waa ognahay intii marxaladdan dagaal ay bilaabatay intii ka horreysaba waxaa jiray madmadow shakiyo badan shakiyo badan ayadoo ay jireen ay ka dhex jireen madaxda gobolka iyo stateka oo madmadowgaas uu jiro aan ognahayoo canshuuraha midayntooda iyo wada shaqayntoo iskaa waxaysan iyo waxaasu ay jireen ayaa dagaalkaanu bilowday dagaalka bilowgiisii markii gobolkan dhinaca bari gobolkan hiiraan dhinaciisa bari markii shabaab laga sifeeyey dagaalkii waxoogaa waa waa wejigii labaaduu aadayo wejigii koowaad waa soo gebagaboobay guddoomiyaha gobolku waxaan qabaa ayadoo barnaamijkiisu hadda aan lagu degdegi karin ayuu asagu fududeeyey isagaa fududeeyey
maxaa ka mid ah waxaa ka mida ereygii horeyba aanu sheegay ahaa muxuu ahaa ereygii horeyba aanu sheegay ahaa madaxweynow madaxweyne cali guudlaawo markuu yimid madaxweynow waxaan adaan kugu simay adiga iska laha meeshaad gey rabtay ciddaa u dhiiba rabta u dhiibo anu waa wadi waaye basa iga taha aniga waana u wareejiyey madaxweynuhu halkaasuu dhiirigelin ka helay dhiirigelinka bacdina isagoo awalba dee madmadow uu jiray sida horeba aanu sheegay warqadda aanu soo saaray haddee in warqaddii la rumeeyo oo halgankii iyo hawshii la wada ay sii socoto oo guddoomiyaha xilka laga qaaday yacni magac dadkan hiiraan iyo dalka soomaaliya adduunyadaba magacuu ku yeeshay nin ku soo caanbaxayuu noqday hogaaminta la dagaalanka al-shabaab meeshiisii inuu dowladnimada ku daraan ka rabnay sida ku quruxda badanu saas wahay dowladnimadu waa yani mataqaanaa xilka qaadis iyo iyo iyo xilsiin shalay xilka asagaa loo dhiibtay maantana waa laga qaaday inuu aqbalo ayaa maxay ahayd ayaa ka dhignayd hadduu aqbalana waxaan aaminsanahay baalkii uu ku qornaay oo dowladnimada iyo dadkanba uu ugu qornaay inuu qumaati u buuxi karaan aaminsanahay cidna aanu eedka gelin ama staytka ha noqoto ama nin walaalo lasoo magacaabay ha noqoto
waa tahay dooda gaaban xuseen xasan dhaqna ayaa soo jeedinaya halkaad weli nagala socotaanna waa washington habeen wanaagsan ayaan dhegeysaal mar kale idin leeyahay waxaadna ku soo dhowaataan markan dhinacii muusiga heestan naxariiste maxamed suleymaan waxaa uu ugu dambeeyey idaacaddeenna caawa iyo dunida intaan mar kale kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan daandure oo idin sidayo nabadgelyo Hiiraan